الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن صار على نهجه واستقام وبعد قال الناظم رحمه الله تعالى رحمه واسعه باب الفروض المقدره باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى واعلم بأن الإرث النوعان هما فرض وتعصيب على ما قسم فالفرض في نص الكتاب ستة لا فرض في الإرث سواها البتة نصف وربع ثم نصف الربع وثلث وسدس بنص الشرع وثلثان وهما تمام فاحفظ فكل حافظ إمام naadimku raxmatullaahi calayhi waxaynu shalay soo gebagabaynay isagoo inooga warramay dadka wax dhexlayaa marka tiradooda lasoo koobo inay noqonayaan toddoba iyo toban toban nin iyo waxa weeye toddoba dumar ah haddii la kala bixiyo oo tiradooda markaa la kala saarsaarana inay noqonayeen shan iyo labaatan oo raggana tobanka shan kale laga soo hoos saarayay oo ay noqonayeen shan iyo toban dumarkuna ay noqonayeen toban oo shan iyo labaatankaa qof ay noqonayaan marka lasii kala saaro intaana inaanay ka gudbaynin oo dadka wax dhexlayaa intaa ay noqonayaan ayaynu soo tilmaanay shalay haddana waxaynu sii tilmaamaynaa shan iyo labaatankaa qof ee aynu tilmaamayno inay wax dhexlayaan marka tiradooda lasoo ururiyana toddobiyo tobanka noqonaya macnaheedu ma aha hal mar inay wax qaybsanayaan ee marba qeyb ka mid ah ayuunbaa suuragal ah inay kulanto masalan hadday isu yimaadaan raggu inta ay ka tiro leeg yihiin ragga oo dhani hadday joogaan oo isu yimaadaan weliba meydkaa dhintayna uu xaas yahay oo qof dumara uu yahay saddex nin wax ka badan isuma iman karaya oo xagga ragga waxa kulmi kara oo qura waa saddex waa gabadhaasi wiilkii ay dhashay iyo saygeedii iyo aabbaheed ama awowgeed hadba ka jooga weliba maadaabaynu nidhi waa wada joogaan awowgaba soo gelin mayna iyo aabbaheed maadaamay shan iyo tobankii ninba dhan yihiin qofka dhintayna xaas yahay shan iyo tobankaa nin ama tobanka si loo yidhaahdaba saddex qura ayaa kulmi kara waa wiilka ay gabadhu dhasho iyo aabbaheed iyo saygeeda mid afraad oo ku soo biirayaa ma jiro inta kale waxaa ugu dhow wiilkeeda wiilkiisa iyo aabbaha aabbihii oo awowga ah labada midnaba iman maayo awowgana aabbaha ridaya oo meesha ka saaraya ibnul ibniga ama wiilka wiilkiisana wiilka laftiisa ayaa meesha ka bixinaya marka ragga oo dhani hadday isu yimaadaan waxa kulmi kara waa saddexdaasu dumarku siday u dhan yihiin hadday isu yimaadaanna waxaa kulmi karaya waa shan uun waxaa dhaxal isugu iman kara waa shan uun weliba bishardi markaa waa inuu yahay meydka dhintay nin waa inuu yahay markay shantu kulmayaan haddii kale afar uun baa kulmi waxay noqonaysaa inantii uu meydku dhalay iyo inantii inanka meydku dhalay iyo hooyadii iyo xaaskii maadaamuu ninkan markaa shaksigan dhintay uu nin yahay iyo walaashii oo shaqiiqo ah aabbe iyo hooyo ay ku walaal yihiin shantaa oo qura ayaa kulmi kara oo tiro markaa ka badan shantaasi isuma iman karayaan hadday ragga iyo dumarku siday u dhan yihiin ay isu yimaadaanna oo shan iyo labaatankii qofba ay taagan yihiin waxay noqonaysaa kollayba shan iyo labaatan kuma taagnaanayaan oo dee mid ahaan ka midabaa dhimanayee afar iyo labaatanka kale hadday isu yimaadaan iyagana shanuunbaa kulmaya waxaa kulmaya labada waalid oo iyagu marnaba ma dhexal waayaan cid kastoo timaadaa ma ridi karto oo ma dhexal waayi karaan iyo inankii maydku dhalay iyo inantii uu dhalay oo iyaguna marnaba aan dhexal waayi karin ilamaa maanic ka mida mawaanicdii aynu soo marnay inuu ku quma mooyaane iyo axadu sawjayn labada isqaba mid ahaan hadduu ninkii dhintayna waa gabadhii hadday gabadhii dhimatayna waa ninkii shantaasunbaa isu iman kara ee markan aynu tirinaynay dadka wax dhexlaya waxaa looga jeedaa inta wax dhexlaya waa intaa ee macnaheedu ma aha inay wada kulmayaan haddana wuxuu rabaa inuu inoo tilmaamo bal dadkaasi qaabka ay wax ku dhexlayaan taasuu tilmaamo wuxuu yidhi baabu alfuruud almuqadara fi kitaab illah baab wuxuu u yahay furuudda lagu jaangooyey ilaahay kitaabkiisa subxaanahu wa tacaala yacnaa dadka qadarka go-an ilaahay kitaabkiisu uu u magacaabay dadka noocaasiya buu tilmaamaya markaa naadimku wuxuu yidhi raxmat ullaahi calayhi raxbiyuhu waclam waxaad ogaataa bianna alirtha dhaxalku nawcaani laba nooc inuu yahay ogow humaa labadaa nooc fardun farad weeye iyo wa tacsiibun casabanimo calaa maa kii marka lagu socdo qusimaa loo qaybiyey sida loo qaybiyey marka lagu socdo waa farad iyo markaa casabo waxaanu hormariyey faradka oo isaga ayaa mudan falfardu farad fii nasfi lkitaabi kitaabka naskiisa ku sugan sitatun waa lix laa farda farad fil irthi dhaxalka kuma sugna siwaahaa ka soo hadhay albata go-naanba qadcan yacnii kuma sugna wax markaa farad ah oo toddobaad ilaahay kitaabkiisa kuma sugna laakiin macnaa mid toddobaad ma jiro laakiin calaa dariiqi alijtihaad ayuu ka toddobaad meesha ku iman karaa ijtihaad ahaan ee naska qur-aanka kuma sugna nisfun waa badh iyo wa rubcun rubuc huma nisfu rubci intaa dabadeedna rubuc badhkeed weeye iyo wa thulthi thulus iyo wa sudsi lix meelood meel ahaan binasi sharci kaasi oo ku sugnaaday naska sharciga wa thuluthaani weeye thuluthaan wahumaa thuluthaankuna attamaamu kii markaa taam yeelaya ee dhammaystirayay weeye ee faxfad xifdi fa kullu xaafidin mid kasta oo wax xifdiya imaamu mid lagu daydo oo imaamo weeyaane markaa naadimku raxmatullaahi calayhi afar bayd ayuu ku soo ururiyey markaa furuuddii kitaabka alle ku soo aroortay iyo tambiih markaa iyo baraarujin uu ka horraysiiyey dirkaba waxaana uu yidhi waxaad ogaataa dhaxalku waa laba noocuun sida wax lagu dhaxlaa waa laba noocuun ama waa farad ama waa casabo faradna dib baynu ka arki doonaaye waxaa looga jeedaa ciddii qadar go-an leh waa ciddii qadar go-an leh waana kaa tilmaamaya qadarkii go-naa oo lixdaa farad ee uu tilmaamay ka mid ka mid ah ayuu shaksigu mutaysanayaa tacsiibna waxaa looga jeedaa waa wax aan markaa qadar go-an lahayn dib baynuna ka ishaari doonaa marka uu naadimku raxmatullaahi calayhi uu tacsiibka marayo ee isagu uu tacriifiyo halkaasi baynu ku ishaari doonaa in sha allahu tacaala marka wuxuu tilmaamayaa labadaa nooc midun baa la ysku dhaxlaa ama waa farad ama waa casabo marka la eego dadku farad iyo casabo siday ugu qaybsamayaanna dumarku siday u dhan yihiin waa waa ahlu farad dumarku siday u dhan yihiin waa ahlu farad wixii aan ka ahayn muctiqada gabadha wax horaysay wixii aan ka ahayn dumarku dhammaantood waa ahlu farad naadimkuna waa tilmaami doonaa raxmatullaahi caleyh hal beyt buu ku ishaari doonaa marka tacsiibka iyo halka aynu marayno ou odhan doonaa walaysa fi nnisaa'i duran casaba ila alatii manat bicidqi raqaba yacnii dumarku siday u dhan yihiin casaba ma leh wixii aan ka ahayn gabadha iyadu qoorta xoraynteeda wax ku manaysatay wixii aan taa ka ahayn casabatu binafsi dumarka kuma jirto mar maray cid kale ku casaboobaan way dhacdaa waynuna arki doonaa laakiin casabo sideeda ah ma noqdaan marka dumar oo dhani waa ahlu farad wixii aan muctiqada ka ahayn raggana waxaa ahlu farad noqdaa waa afar waxa weeye zawjka ninka gabadha qaba ee saygu ahlu farad weeye walaalka hooyana waa ahlu farad ahlu faradna kama baxaan labadaasi mar kasta waa ahlu farad laakiin waxa iyaguna lasoo raaciyaa oo casabadana dadka ka hormuuda ku jira aabbaha iyo awowga oo aabbaha iyo awowgu waa ahlu farad waana casabo oo weliba casabanimaday asal u leeyihiin marka ragga waxaa ahlu farad ah waa zawjka iyo akhali umka ah iyagu mar kasta ahlu farad ah iyo aabbaha iyo awowga markaa sagaal dumar ah haddii tiradii toddobada ahayd laga dhigana waa lix dumar ah iyo afarta waa toban haddii tirada la kala saar saarana waa saddex iyo toban marka intaasi baa ahlu farad ah wixii intaa ka soo hadhaa waa casabo wixii intaa ka soo hadhaa waa casabo markaa raggu siday u dhan yihiin wixii aan ka ahayn zawjka iyo akhali umka ah waa casabo aabbuhuna marna casabaduu gelayaa marna iyo awowgu marna ahlu faradkay gelayaanoo labada dhinacba waa ka mid marka haddii la eego toddobiyo tobanka qof qaybi waxay iska leeyihiin casabo qaybina waxay iska leeyihiin ahlu farad oo kugu dhaqdhaqaaqi maayaan qaybina marna waa ahlu farad marna waa casabo laakiin kuma kulanto oo hal mar ma wada noqdaan qaybina labadaba way noqdaan qaybta afraad waanay ku wada kulantaa oo waa aabbaha iyo awowga inta kalena insha allahu halkoodaynu ku ishaari doonaa marka wuxuu yidhi waclam ogow ayuhanaadir ama ayuhalmukhaadab ka lala hadlayow ama ka kitaabkan fiirinayo waxaad ogaataa bianna alirtha dhaxalku nawcaani laba nooc inuu yahay humaa labadaa nooc fardun farad weeye oo waa dadkii qadarka go-an lahaa ee aynu nidhi raggana afar baa ahlu farad ah dumarkuna muctiqada mooyaane siday u dhan yihiin waa ahlu farad iyo wa tacsiibun casabo iyo casabo casabadana waynu arki doonaa oo waa dad aan qadar go-an lahayn markay xoolaha la keliyoobaanna wada qaata calaamaadkii marka lagu socdo qusima loo qaybiyey ay bihada taqsiim marka lagu socdo waa labadaa qolo falfardu farad fii nasi lkitaabi kitaabka naskiisa ku sugnaaday sittatun waa lix faradka alle kitaabkiisa ku sugan ee dadku ay wax ku mutaysanayaan waa lixuun laa farda farad fil irthi kuma sugna siwaaha aan intaa ka ahayn albata go-naanba yacnii in kale haba yaraatee farad kaloo toddobaad oo ku sugan alle kitaabkiisa ma jiro mid toddobaad waa jiraa laakiin waa calaa sabiili alijtihaad marka culimmada ayaa ijtihaad ahaan ku soo saaray ee qur-aanka kuma jiro oo waa wax la yidhaahdo thuluthulbaaqi thuluthulbaaqi oo awowga iyo hooyada iyo waqtiyada qaarkeed ay wax ku dhaxlaan aynuna kitaabka ku arki doonno in sha allahu tacaala marka lixdii buu kuu kala sheegay oo wuxuu yidhi nisfun waa badh dadka qayb ka mid ay xoolaa badh bay qaataan iyo wa rubcun rubuc dadka qayb ka mid ahina xoolaha afar meelood meel ahaan bay qaataan uma intaa kadib nisfu rubci rubuc badhkii waa thumun waa sideed meelood meel ahaan weeye rubuc marka lasii kala badho waa sideed meelood meel ahaan qaybina waxay qaataan sideed meelood meel ahaan ka afraad waa thulusu thulus weeye waa dalool oo waa saddex meelood meel ahaan ka shanaad waa sudsu sudus weeye waa lix meelood meel ahaan binasi sharci buu ku sugnaaday sharciga markaa naskiisa ayuu ku sugnaaday waa tamaamulbeyt weeye wa thuluthaani ka lixaadee u dambeeya waa thuluthaan waa saddex meelood laba ahaan wahumaa hulutaankuna attamaamu kii markaa taam yeelayay ee dhammaystirayay furuuda weeyi ee faxfad xifdi fa kullu xaafidin mid kasta oo wax xifdiyaa imaamu waa mid lagu daydo marka wuxuu leeyahay nadmigan iyo cilmiga markaa xifdi oo qabo maxaa yeelay qofka markaa xifdi leh isagoo weliba fahmaya waxaan uu xifdisan yahay waa shaksi lagu dayanayo oo waxa weeye tixgelintiisa mudan ahlulcilmigu furuuddaa lixda ah ilaa saddex siyood bay ku soo saaraan mar waxay yidhaahdaan dariiqatu taraqi oo waa dariiqada koro markaa koru bixidda ama koru fanashada marna waxay yidhahdaan dariiqatu tadalli waa dariiqada hoosu degista iyo nusuulka hoos loo degayo marna waa dariiqatu tawasud waa dariiqada dhexdhexaysiga markaa lixda afarad ayay marna labada ugu yar waxaba ka soo saarayaan marna labada ugu weyn ayay waxaba ka soo saarayaan marna labada u dhexeeya ayay waxaba ka soo saarayaan markay leeyihiin dariiqatu taraqi ee ay rabaan inay kor markaa u fantaan waxay noqonaysaa in waxa weeye labada ugu yar waxaba in laga soo saaro labada faradee ugu yarna dee waa sudus iyo thumun qofka la yidhaahdo xoolaha wuxuu leeyahay lix meelood meel ahaan iyo ka la yidhaahdo wuxuu leeyahay sideed meelood meel ahaan lixda farad labadaasaa ugu yar oo qayb ahaan labadaasaa ugu yar qofka sideed meelood meel ahaan la yidhaahdo ama la yidhaahdo lix meelood meel ahaan buu leeyahy inta farad ee kaleba ka badan markaa labadaa markaynu rabno inaynu inta kaleba ka soo saarno waxaynu odhanaynaa asudusu wa dicfuhu wa dicfu dicfihi markaa lix ama lix meelood meel ahaan iyo labanlaabkeed iyo labanlaabkeeda labanlaabkii halkaas saddex baynu ka soo saaraynaa lix meelood haddii la labanlaabo oo laba sudus laysu geeyo waa thulus baa ka soo baxaya lix meelood haddii la labanlaabo intaa in leeg lagu daro waa thulus thulus labaad haddii lagu sii darana waa thuluthaan marka asudus wa dicfuhu wa dicfu dicfihi lix meelood iyo labanlaabkeed iyo labanlaabkeeda labanlaabkii halkaa suduskaa labaa ka dhalanaya humunkana sidaas si leeg bay laba uga dhalanaysaa oo athumun wa dicfuhu wa dicfu dicfihi marka thumun sideed meelood meel ahaan iyo labanlaabkeed oo haddii laba sideed meelood la ysku daro waa rubuc oo afar meelood meel ahaan bay soo bixi iyo haddii aan rubuca la ysku sii labanlaabana nisfi buu noqon oo laba rubuc haddii laysu geeyo waa nisfi marka dariiqatu tadalli marka la rabo hoos in loo dego iyo taraqiga oo tan iminka aynu wadno ah waxay noqonaysaa mid kastaaba midna labada waaweyn baa laga soo saari midna labada yaryar marka iminka labadii yaryaraa ayaynu midba laba ka soo saarnay oo suduskii waxaynu ka soo saarnay thuluth iyo thuluthaan oo lix meelood meel ahaan iyo lix meelood meel ahaan oo la isu geeyey waa thulus haddaynu farta waaweyn ku qorno masalan lix kun oo dollar ka soo qaad haddii waxa weeye laba ka mida la isu geeyo oo labadi waa lix meelood oo min kun ahe laba ka mida la isu geeyey laba kun noqdaan labadaa kun lixdii waxay kaga beegmayaan thulus oo lixdii waa saddex meelood oo min laba kun ah marka waa dalool weeye labadaa kun waa lixda daloolkeed weeye waa thuluskeed haddaynu waxa weeye laba kale usii geynana oo labaynu haysanaynu laba kale ku darnay afar noqdaanna waa lixdii marka laga dhigo saddex meelood laba ahaan afar markaynu haysanno waa marka saddex meelood laga dhigo laba ahaan marka aan asudus wadicfuhu wadicfu dicfihi iyo athumun wadicfuhu wadicfu dicfihi markaynu xagga weyn ka soo galno huluthaan baa ugu badan furuudda lixda ah huluthaanka ugu badan lixdaba waxaa ugu fara badan oo ugu taamsan waa huluthaanka xoolaha qofka la yidhaahdo saddex meelood labuu qaatay dee kaasaa ugu badsaday farad ka badanina ma jiro oo dhaxal lagu qaataa faradka labaad ee kusoo xigaana waa nisfi xoolaha kala barh buu qaatay in la yidhaahdo markaynu rabno labadaa inaynu ka soo saarno lixdabana markaana dariiqatu tadalli baynu maraynaa hoos baynu u degaynaa oo waxaynu odhanaynaa athuluthaani markaynu rabno thuluthaanka labada kale inaynu ka soo saarno oo ah thuluska iyo suduska athuluthaani wa nisfuhumaa wa nisfu nisfihimaa waxaynu leenahay thuluthaan iyo kala barhkii iyo kala barhkiisaas oo la sii kala badhay marka thuluthaan la kala badhay waa thulus ilaa walba laba thulus oo la isu geeyey buu ahaaye marka la kala badho thulus baa kuu soo baxaya thuluska haddii lasii kala badhana sudus baa kuu soo baxaya nisfigana saa si leeg baynu odhanayna annisfu wa nisfuhu wa nisfu nisfihi nisfi la kala badhay markaa nisfi lasii kala badho waa rubuc rubuc haddii lasii kala badhona waa thumun naadimka laftiisu waxbuu inooga ishaaray nisfu rubci buu inagu yidhi nisfun wa rubcun huma nisfu rubci thumunkiina ma odhane nisfu rubci buu ka cabiray rubuc la kala badhay waa thumun markaynu hoos u degaynana labadaasaynu ka soo saaray haddaynu labada dhexe dariiqatu tawasud marnana oo rubuca iyo thuluska aynu rabno labada kaleba inaynu afarta kaleba ka soo saarnana waxaynu odhanaynaa athuluthu warib warubucu wa nisfu kullin warubcu wa dicfu kullin isna waxaynu odhanaynaa athuluthu iyo warubuc thulus iyo rubuc iyo wa nisfu kullin mid kastaba kala barhkii iyo wa dicfu kullin mid kastaba labanlaabkii afartii kale halkaasi ka soo baxaysa haddaynu nahno waa rubuc iyo thuluth iyo mid kastaba isagoo la kala badhay iyo isagoo la labanlaabay afartiiba halkaasi ka soo baxaysa markaa si kastaba ha kuugu soo baxdee lixda farad waa nisfi iyo rubuc iyo thumun iyo thulus iyo sudus iyo thuluthaan waa lixdaa weeyi weliba saddexba gaar bay isu raacaan oo saddexda hore ee nisfiga iyo rubuca iyo humunka saddexdan kalena waa isku qolo oo huluthaanka ugu horeeya ee maanta gabayga daraaddii buu u dabamariyey oo gabaygaa halkan ku tuurae huluthaanku ugu hormarin doonaa qur-aankuna huluthaanku ugu hormariyey bal haddaba dadka wax ku mutaysanaya aan eegno baabu man yarithu nisfa baab wuxuu u yahay ciddii barh wax ku dhaxasha dadka yaa barh wax ku dhaxla والنصف فرض خمسة أفراد الزوج والأنثى من الأولاد وبنت الابن عند فقد البنت والأخت في مذهب كل مفتي والنصف بر فرض خمسة أفراد شن قلو فرد كدوي بر وحا وحكو دحلا شن قلو وهم إياقنا الزوج الزوج ويي والصيغي وأنكي قبر قبي إيا والأنثى تي ددقيد ومن الأولاد عرورتي كأهاتي وبنتدي وإن أنت ميت كداليوي iyo walunhaa tii dhadigayd oo min alawlaadi caruurtii ka ahaatay iyo wa bintulibni inanka maydka inantiisii inanka maydka inantiisii haddii maydku dhadig yahayna waa inantii inankeedu dhalay ee ay ayeyada u ahayd haddii kale uu lab yahayna waa inantuu awowga u ahaa ee inankiisu dhalay wa bintulibni inanka maydka inantiisii cinda faqdi lbinti marka inanta la waayo maydku dhalay cinda faqdi waa marka la waayo albinti ay binti sulbi inanta maydku dhalay marka la waayo markaasi bay nisfi qaadataa haddii kale nisfi ma yeelanayso sidaynu dib ka arki doonno walukhtu walaashii ayaa iyaduna nisfi qaadataa fii madhabi kulli muftin mid kasta oo fatwooda oo cilmi u saaxiiba madhabkiisa marka lagu socdo inantu waxay leedahay markaa nisfi bay leedahay walaashu marka wuxuu ka dhigayaa waa mujmacun calayha waa masalo ahlulcilmigu dhammaan ku ijmaacsan yihiinoo ay isla ogol yihiin binasi lqur'aanna way ku timi in imru'un halak laysa lahu walad walahu ukhtun falahaa nisfu maa tarak marka fii madhabi kulli muftin wuxuu ku bayaaminayaa inaan laba isku haysan wabacdaha alkhtu alatii min alabi cinda infiraadihina can mucasibi nusakda qaarkood ama nuskhadaha qaarkood way ridayaan beytka isaga ah oo waxay ku kaaftoomeen walukhtu fii madhabi kulli muftin ayaa kaga filan inkastoo qeydka dambe aanay kaga filaanayn wa bacdahaa intaa dabadeed waxaa ahaatay alukhtu walaal allatii taasi oo min alabi xagga aabe ka ahaatay oo taa hore ayuu shaqiiqadii ka dhigayaa marka walaashii xagga aabbena iyaduna taa dabadeed bay ahaatay waa cinda infiraadihinna can mucasibin markay ka soo keliyoobaan hablahaasi cinda infiraadihinna waa markay ka keliyoobaan can mucasibin mid soo casabeeya ayaanay nisfiga dhexlayaan macnaha inantaana waxaa ka dambaysa shaqiiqada ah tii xagga aabbe wa bacdahaa iyada dabadeedna waxa ah alkhtu walaal allatii taasi oo min alabi xagga aabe ka ahaatay waa cinda infiraadihina can mucasibi mid soo casabeeya markay ka keli noqdaan markaasi bay dhexlayaan nisfiga nisfi waxa wax ku dhaxlaa afar dumara iyo nin shantaasunbaa wax ku dhaxlaa cid kale oo nisfi wax ku dhaxashaa ma jirto zawjka ninka xaaskiisu dhimatay nisfi buu wax ku dhaxlaa bishardi waa marka gabadhaasi aanay lahayn farac waarith ah macnaa cid farac ah oo ka iyadu ay dhashay oo dhaxlaya waa marka aanay lahayn ciddaa ubadkaa inuu isagu ka dhalo iyo in nin kale ka dhalo iyo inay sifo aan sharci ahayn ku dhasho farqi ma leh intuba waa isku mid waayo xitaa hadduu ibnu zina yahay dee ibnu zinuhu iyada waa dhaxlaya ibnu zinuhu aabbaanu lahayn oo aabbaanu dhaxline dee hooyadii waa dhaxlaa markaa farqi ma leh gabadha waxa weeye dhimatay ee ninkii qabay ka dhimatay hadday ubad leedahay cidday doontoba ubadkaa ha u lahaato ama isaga ha u lahaato ama mid kale ha u lahaato ama ilmo bilaa aabbe aba ha dhasho ha haysatee waxa weeye zawjkeedaasi nisfi ma yeelan karo ee markuu nisfi yeelanayaa waa marka aanay wax ubada lahayn ubad nooca u yahayba marka aanay wax ubada lahayn ee gabadhaasi wax ubadoo ay dhashay aanay jirin ama wax inankeedu sii dhalay aanay jirin macnaha farac waarith ah qof farac ah oo dhexlaya marka aanu jirin xaaladda noocaasiya zawjku nisfi buu yeelanaya zawjku nisfi ayuu yeelanaya xoolaha barh buu fadhiyaa barhka kale ciddii doonaysaa ee sharcigu siiya ha qaadato walakum nisfu maa taraka aswaajukum in lam yakun lahunna walad alle waa inoo caddeeyo wuxuu yidhi waxaa leedihiin dumarkiinu waxay ka tageen badh ayaa leedihiin bishardi waa in lam yakun lahunna walad haddaanay wax u bada lahayn haddaanay wax u bada lahayn waxaa leedihiin xoolaha badh baa fadhida hadday laakiin wax u bada leedahay cidday doontaba ha u yeelata eh oo farac waarihahi jiro badhku ma imanayo ee dib baynu ka arki doonaa waxaa ku xiga oo isaguna xoolaha badh leh inanta maydku dhalo maydkaasi laba iyo dhadi kuu doonaya ha noqdo wain kaanat waaxidatan falaha nisfu alle qur-aanka waa inoogu caddeeyey hadday tahay mid qura oo bintadaasi ay mid qura tahay waxa weeye xoolaha barh bay fadhidaa soomaalidu dhaxalweyle bay tahdaa barh bay xoolaa leedahay gabadhaasi xoolaha barh bay fadhidaa waxaa la mid a oo iyaduna xoolaha barh yeelanaysa marka gabadhaasi intaanan ka gudbin waxay kala keliyowday walaalma laha gabadhaasi oo maydkaa dhintay cid kaloo uu dhalay oo gabadhaa ay walaala yihiin ma jirto hadduu lab yahay iyo hadduu dhadig yahay midnaba ma jiro mar hadday sidaa tahay oo ay keli noqotay waxay yeelanaysaa xoolaha waa barh weey wain kaanat waaxidatan falaha nisf bint libni wa bint libni cinda faqdi lbinti buu yidhi bintulibni inantii inanka maydku dhalay maydka inankiisu inantuu dhalay iyaduna haddii la waayo bintu sulbidii maydku dhalay oo inantaa hore meesha ka baxdo iyo iddada u noqon lahayd iyaduna xoolaha barh bay fadhidaa halkii tasaray soo fadhiisanaysa xoolaha barh bay fadhidaa iyaduna cid casabaysa iyo cid u dhiganta can mathiilaatiha wa can mucasibin labadaba way kala keli noqota cid u dhiganto habla ah ama walaalaheed ha noqdeen hablahaasi ama ilmaadeeradeed oo maydka ula siman ha noqdeen cid u dhigantaa meesha ma joogto hadday labtaa iyo hadday dhadig tahay toona mar hadday sidaa tahay ay keligeed noqoto iyaduna xoolaha barh bay fadhidaa ukhtadii shaqiiqada ahayd ama li'abka ahayd ee walaashii aabbe tii hooye kuma jirto taasi iyadu meel gaaray inoogu iman doontaa labadaasi shaqiiqadu waa ti aabbiyo hooyo ama ti aabbe qura mid kastaaba markay la keliyowdo ee shaqiiqaduna ay shaqiiq kala keliyowdo li'abkuna mid li'ab ah ay kala keliyowdo mid kastaaba xoolaha badh ayay fadhidaa waa halkuu leeyahay cinda infiraadihinna can mucasibi waa markay kala keliyoobaan cid casabaysa cid soo casabaysa markay kala keliyoobaan xoolaha barh bay fadhiyaa markaa shantaa qolo ayaa xoolaha barh qaata waa zawj iyo afartaa hablood ee inantii maydku dhalay inantii inanka maydku dhalay walaashii shaqiiqada ahayd iyo tii li'abka ahayd shantaa iyaga ah mayd dhinta oo ay isugu imanayaan iyagoo sidooda u dhan oo mid kastaba nisfi doonaya ma jiro waxa isugu iman kara oo qura iyagoo labaduba nisfi doonaya waa zawjka iyo ukhtada shaqiiqada ama li'abka ah haddii waxa dhintay ay gabarh tahay waxa isugu iman kara ee ugu faraha badan leh waa laba nisfi waa zawjkii qabay oo nisfi doonaya mar haddaanay wax markaa takfiiro ubada ka tegin iyo walaasheed oo shaqiiqad ah aabbiyo hooyo ama waxa weeyaan aabbe qura oo iyaduna nisfiga labaad doonaysa way isu iman karaan labadaan nisfi way isu iman karaan laakiin saddex nisfi isuma iman karaan cid kaloo nisfi isugu imanaysa oo aan intooda ahayna ma jirto ee zawjka oo nisfi doonaya iyo ukhtada shaqiiqada ama li'abka labada mid ahaan intaasunbaa nisfi isu iman karaa nisfi kaloo isu iman karaa ma jiro ee hadday isu yimaadaan xukunkoodaa isbedelayo oo kuwa kale wax kale yeelanayaan sidaynu dib ka arki doono laakiin haddayd aragto laba nisfi oo isu yimi ilowba ilow qofkaa dhintay waa gabadh saygeediina waa joogaa shaqiiqad ama mid li'abahina way wehelisaa markaasuunbay dhici kartaa laba nisfi inay isu yimaadaan oo xoolaha midkoodba barh qaato oo ninkuna barh qaato inantaa la walaasha ayna barhka kala qaadato casab oo dhan ina iska tagto oo meesha ka baxdo baabu rubci والربع فرض الزوج إن كان مع من ولد الزوجة من قد منعه وهو لكل زوجة أو أكثر مع عدم الأولاد فيما قدر وذكر أولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد هذا الناظم رحمة الله عليه صدح الأبيد وحنوغو إشاريا عدة متيسة الربع أفر ميلود ميلهان rubucuna waa markaa nisfu nisfi nisfiga barhkii weeyi bar nisfi marka la sii kala badho buu rubuc noqonaya afar meelood meel ahaan marka rubuc waxaa mutaystaa waa laba qofuun waa ninka iyo gabadha isqaba labadoodaas oo qura uunbaa rubuc wax ku qaata midba xaalad gaaro aanuu wax ku qaata oo iska soo horjeeda oo ninkuna wuxuu wax ku qaataa rubuc markay gabadhiisu ay farac waaritha leedahay ee weled ay dhashay ama weled wiilkeedu sii dhalay uu jiro xaaladdii nisfiga xaaladda ka soo horjeeda ayuu ninku rubuc wax ku qaataa gabadha ama xaaskuna waxay wax ku qaadataa afar meelood meel ahaan marka ninku bilaa ubad yahay ee wax farac oo waarisa aanu lahayn ubad dhexlayaana ma jiro kuwa wiilkiisu sii dhalay oo dhexlayaana ma jiraan xaaladda noocaasi ah ee labada xaale iska soo horjeeda ayay labada isqabaa midba rubuc wax ku qaataa xaalad ka mid ah wa rubcu rubuc fardu zawji zawj faralkii weeye sayga faralkii weeye in kaana waa hadduu yahay macahu isaga la jirkiisa man mid haddii uu yahay weeye mankaasoo qad manacahu u diiday hu oo nisfiga ah u diiday oo min waladi zawja xaaska ubadkeedii ka mid ah xaaska ubadkeedii ka mid ah waa haddii uu jiro cid markaa nisfigii aynu nidhi nisbuu yeeshaa cid u diiday oo markaa ka maanicday nisfigii oo sawjada ubadkeedii ka mida marka uu jiro markaasibuu rubcu yeeshaa waa marka meeshii farac waarithay uu jiro wa rubcu rubuc fardu zawji say faradkii weeye in kaana macahu waa hadduu yahay maciisa iyo la jirkiisa man shaksi qad manacahu u diiday hu oo nisfigaa u diiday oo min waladi zawja xaaska ubadkeedii ka mid ah xaaska ubadkeedii cid nisfi u diidaa hadday jirto oo meesha farac jiro nisfigii wuu iskaga tegayaa oo rubuc buu u guurayaa wahwa rubucu likulli zawjatin xaas dhammaanteed buu u sugnaaday aw akhara ama xaas wixii ka badan oo dumarka midhkooda iyo afartoodu waa isku qori un weeye ee u kordhi maayo wahwa rubuci likulli zawjatin xaas dhammaantii buu u sugnaaday aw akhara ama wixii ka sii badan oo xaas hadday mid qura ay ka badan tahayna waa sidaasi leeg maca cadami alawlaadi ubad la-aantii baanu ugu sugnaaday fii maa qudira sida la jaangooyey sida la jaangooye la qadaray marka meeshaa wax ubad ahi aanay jirin ubadkana maydkuun baa laga eegayaa iyadoo hadday doonto boqol carruura ha lahaato ee ninka dhintay baa la eegayaa ninka dhintay hadduu bilaa ubad yahay oo farac waarisa aanu iftiinka kaga tegin gabadhaasi afar meelood meel ahaan bay xoolaha fadhidaa saddexda kalena ciddii ilahay ha qaadato haddii waxa weeyaan ubad uu ka tagana waynu arki doonaa oo markaa intaan barhkeed oo thumun ah ayay yeelan doontaa dibka iman doonta wahwa rubuci likulli zawjatin xaas dhammaantiibuu u sugnaaday aw akhara ama wixii ka badan maca cadami alawlaadi ubad la-aantii fii maa qudira sida la jaangooyey markaa lafdigaa ubad ee uu dhowrka jeer awlaaddaa uu inagu yidhi ayuu rabaa inuu sii bayaamiyo awlaadulibnigana inay gelayaan markaasuu yidhi wadikru awlaadi lbaniina awlaadulbaniinka sheegitaankooda yuctamadu waxaa loo cuskanayaa oo iyagana loo cuskanayaa xaysu meeshii ictamadna aynu u cuskanay alqowla odhaahda fii dikri lwelad weladka sheegistiisa meel kastoo aynu welad nidhi awlaadu baniinkina waa ku jiraan oo halkaasumaad u cuskanaysaa baytkaa dambe uu kuugu sii bayaamiyey si aanaad min min min awla markaa min waladi zawja iyo markaynu lahayn aanad u moodin in markaa looga jeedo uun ubadkii ay iyadu toos u dhashay ee ubadkeeda ubadkiisii aanad meesha uga saarin markaasuu baytkaa kuugu caddeeye oo yidhi wa dikru awlaadi albaniina sheegitaanka awlaadulbaniinka ama carruurta marka inamada carruurtooda sheegitaankoodana yuctamadu waxaa loo cuskanayaa oo loo ictimaadayaa xaysu meeshii ictimadna aynuu cuskanay alqowla fii dikri lwalad dikru lwaladka weladka sheegitaankiisa halkaynu u cuskannay ayaa awlaadulbaniinkana loo cuskanayaa oo markay awlaadulbaniin joogto markaynu leenahay nisfi buu sawjku leeyahay waa marka macal awlaadulbaniin la waayo markaynu leenahay rubuc buu leeyahay waa marka xitaa awlaadulbaniin cid ka mid a hadday joogto rubuc buu u guuri oo meel kastaynu welad nidhi awlaadulbaniinkana waa ku jiraan oo waa bartii baynu cuskanaynaa oo halkii aynu taa usoo xuskannay ayaynu irthan waxajban hadday tahay dhaxlis iyo hadday tahay dhaxal udiidis dirkaba meel kastoo aynu welad soo ictimaadnay awlaadulbaniinna halkaasaynu ictimaadaynaa oo isku dariiqadii baynu marinaynaa marka rubcuna labadaa qolo ayaa wax ku qaata oo sawjkuna wuxuu wax ku qaataa markay gabadhu farac waarisa leedahay dhimatay gabadhuna waxay ku wax ku qaadataa marka saygeedu wax farac oo waaris ah aanu ka tegin xaaladdaasiba iyaduna rubuc mutaysanaysaa halkaa haynoo joogto wallahu subxaanahu wa tacaala aclam